waxaa kaloon ku xoojin doonnaa howlaha amniga gaar ahaan boliis gabdho iyo iyo ragga oo loo tababaray oo ka howlgeli doono inay la socdaan haweenka iyo gabdhaha maadaama meel bannaana lasoo la soo degey oo xoogaa protectionkii oo iska liito arrimaha maaragtay mataqaana gaboodfalka iyo inaan haweenka lagu xadgudbin ayaanu isticmaali doonnaa haddii ilaahay idmo dhammaantiin aadaad u mahadsantihiin excellency